agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah guddiga culimada ee la shaqeeya wasaaradda kulanka ayaa looga hadlayey sidii loo hubin lahaa xoolaha la qalayo maalmaha ciidda carafo ee udxiyada inay yihiin kuwo sharciga islaamka waafaqsan mid ka mid a culimada kulanka kasoo qayb galay ayaa ka hadlay udxiyada iyo xoolaha ku habboon in la gowraco
sida ay ugu talagaleen loo fuliyo xoolo oo udxiyo gal ah in la gado xoolihii la iska hubiyo caabihii nabigu sala allahu calayhi wasalama uu ka digay ay ka wada digaan oo nin waliba uu shaqadii sidii loo wakaashay uu u gutaan ayagana ka codsan haynaa allaha idin barakayana waan leenahay haddii aad sidii loogu talagalay aad u gudataan ood masaakiinta u gaadhsiisaanna idinkuna ajir aad u badan baad ka helaysaan oon yarayn marka insha allahu tacaala dadka iyaga laftoodu masaakiinta ee udxiyada waaya qaadanhaya waxaan aada ugu borin lahayn ilaahay baa rasaaqa ilaahay baa na arsuqa wixii ilaahay ummadda nooga soo qaaday ama na siiyo si wanaagsan oo khiyaarnimo ah ninka wax usoo gaadho o ayar u qaado laakiin sida hamayaaqa iyo haadda ahaan loo ordi oo sida haad hilib laga celi yel yel dadka lelehay kolley soo yaca kolle didahayaan arrintaas shacabku ina allaha huwa arasaaqu dulquwati lmatin ilaahay baa rasaaqahe waxaa fa caarun uma caarun uma caarun shiqaaulmari min ajli dacaami bay yidhaahdeen waayo markaas wadaado waxaa ceeb ceeb ceeb ah ruuxu hunguri asagoo raadinhayo un inuubaade marka meesha uu ku fadeexo hunguri waa wax dhammaanhayo macnaa ma leh laguma fadeexoobo shacabkana waxaan leenahay ninkii alla soo gaadhsiiyo falxamdu lilah ninkaan alla soo gaadhsiinana falxamdu lilah ha ahaatee si xun marnaba waxaa u raadinina si wanaagsan wax u raadiya insha allahu tacaala haddee udxiyadu dhanka kale agaasimaha wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta jubbaland aadan faarax gaarana ayaa sheegay in wasaaraddu ay hubin doonto xoolaha udxiyada ka hor inta aan la qalin ama la gowricin aan ummadda muslimiinta khaasatan ummadda soomaaliyeed ee ku nool deegaanada dowladda jubbaland aan ugu bishaareeyo inaan ku jirno maalmihii ugu khayr badnaa ee tobankii beri ee bisha dulxija bisha carafa aana ka faa'iidaysano cibaadaadka soonka iyo maaratay acmaasha wanaagsan in la badiyo waxaan kaleeto aan muasasaadka ay noo soo gudbiyeen tirada xoolaha ay qalayaan hadday loo tahay hadday geel tahay hadday ari tahay meelaha ay ugu talagaleen waxaan halkan oga sheegnay in xoolaha loo tegi doono sharci ahaana la fiirin doono in uu yahay in ay yihiin xoolihii loogu talagalay in laga ulxiyeeyo waxaan baaq u dirayaa hay-adaha kaleete ee damacsan iyo shakhsiyaadka jumlada wax u qalaayo ka hor intaasan intaysan maarata macmaliyadda aan la falin in wasaaradda waqaafta arrimaha diinta ay yimaadaan laga soo jeegareeyo xoolaha iyaga ah annagoo adeegsanayna guddiga culimmada in lasoo xaqiijiyo neefka asaga inuu yahay neefka shareecada islaamka ay banaysay in laga udbixiyeeyo iyo in kaleeto
ayadoo maalmo kooban ay ka dhiman yihiin ciidda carafo ayaa hay-adaha iyo dadka muxsiniinta loogu baaqay in xoolaha ay la baxayaan ay hubiyaan in ay yihiin kuwo ku habboon in la gowraco